aad ayaad umahadsantay ismaaciil runtii ugu horeyn waxaa la isku raacay dadkan oo u badan dhalinyara ku nool geeska africa sida soomaaliya iyo kenya south africa iyo malaysia meelahaas ku nool waxa ugu horeyn ku qasbay waa dhanka iyo dhaqaalaha sababtoo ah waxaa jira links waxa la yidhaahdo ee lagu xiro shabakadda marka linkiga haddii la riixo waxaa usoo dhacaysa taano waxaan idhahda ama sense waxa luqada ingiriiska lagu yidhahdo oo dollar ah kaasoo ay ka helaan google ads ama xayeysiinta google marka dantooda ugu weyn boqol kiiba sagaashan iyo shan waa in ay ka helaan lacagaha google uu bixiyo ee la riixo waxyaabaha isticmaalaan runtii waa wax dhaqanka soomaalida ee wanaagsan iyo kan islaamkaba ka baxsan hablo soomaaliyeed oo aan ka warqabin oo sawiradoodii inta facebook laga soo qaaday lasoo dul saaro waxyaabo runtii xitaa aan laga sheegi karin radio qoys ay dhegaystaan ku qora kadibna dhalinyarada intooda badan intay riixaan qaarkood virus ay wataan qaarkoodna waxay ugu talagaleen keliya in ay ka sameeyaan lacag google adska ma jiraan habab wax looga qaban karaa oo laysaga ilaalin karaa ama looga dabategi karaa ciddaasi tabcan way jirtaa laakiin dadku intooda badan ma yaqaanaan tusaale ahaan shabakadaha boqolkiiba boqol waxay ka diiwaan geshan yihiin si caalami ah wadamada galbeedka sida maraykanka iyo yurub ayay ka diiwaan geshan yihiin saa awgeeda dacwad ayaa lagu qaadi karaa dacwaddaas oo ah in qofka la yidhaahdo wuxuu isticmaalay sawirkayga isagoo aan iga haysan wax maaragtay ogolaasho ah ama permission wax ah iga haysan marka sawirkaagii iyo sawirkaaga iyo wax documenti adigaa leda sida passport oo kale iyo driving licence gawaarida lagu wado ayaa shirkadda loo diraa kadib shirkadda qofkiis kale waxay u diraysaa digniin oo ay leedahay haddii aadan ka saarin afar iyo toban maalmood dhexdooda ama aadan sheegin sababtaad u gelisay way ka xirayaan laakiin dadka intooda badan ma yaqaanaan ismaaciil ma jirta hab lagu ogaan karo qofkan oo kale tusaale ahaan magacii kuma qaro inta badan oo qofkan qudhiisaa iska ilaalinaya in la ogaado ma jiraan habab loo tixraaci karo qofkan cidda uu yahay ama lagu xaqiijin karo tabcan wuu jiraa kolley ma doonayno in radioga aan ka sheegno magac laakiin waa la socotaa blogs ayaan qoraa shabakada ayaan qoraa shabakada solar portal dot com waxaanu sameynaa baaritaan oo dhanka la yidhahdo investigative journalist haddii qofka internet uu ku jiro meeluu doono adduunka ka joogo siduu doona isu qariyo waa la heli karaa waxaa la isticmaalaa waxyaabaha la yidhaahdo i t address oo ah number qofka u gooni ah iyo emailka uu iska diiwaangeliyey sababtoo ah shirkadaha laga iibsado laga iibsado websiteyada ama shabakadaha laga iibsado kaa yeeli maayaan inaad u dirtid email aan jirin ama aan shaqayn saa awgeeda haddii lasii raaco meel walba loo sii raaco waa la heli karaa waddankuu joogo meeshuu yahay xilguu isdiiwaangeliyey magaciisa hakuu lacagta ku bixiyo iyo meelaha uu wax kasoo geliyo si waxay ogaan karaa tabcan qof professional i t ama yaqaana cilmigan combyuteraadka yaqaana si rasmi ah ayuu usoo saari karaa haddaan ku weydiiyo maxaad kula talin lahayd qofka boggiisa muuqaalo aan wanaagsanayn ku arka oo kale maxaad kula talin lahayd
waxaa dhacda inta badan arrimahan qoraaladan aan sameeyo blogga aan ku sameeyo solar portal dot com wuxuu bilowday in ay dad aada u fara badan oo hablo ay u badan yihiin soomaaliyeed oo dadweynaha ku kala nool ay igala soo xiriireen dhanka iyo facebooka iyagoo aada uga murgooday in sawiradooda si xun loo isticmaalay iyagoo dad ah dad qoys leh wiila la dhashay hooye aabay u jooga marka runtii gabar soomaalin dhib bay ku tahay in sawirkeeda si loo si qalada loo isticmaalo marka markii ay sidaas sameeyeen runtii sawira facebooka waxaa dhacda ismaaciil qof in uu saaxiib kula soo noqdo qofkaas wuxuu isticmaalayaa magac been ah ama wuxuu isticmaalayaa sawir been ah saa awgeeda haddii aad tidhaahdid waa ogolahay saaxiib inaad la noqotid wuxuu sameynaya sawiradaadi ayuu xadayaa sawiradaadi qaasa ku ahaa qof walba xaq ayuu u leeyahay sawiradiisa inuu isticmaalo marka sawiradii markuu xado wuxuu u isticmaalaya shabakadiisa isagoo doonay inuu lacag ku helo marka qofka waxaan ku waaninayaa u isticmaal sidaad doontid facebook iyo sawiradaada adiga ay gooni ku yihiin haddii ay dhacdo qof soomaali ah oo dhegaysanaya voice of america iminka ee arrintaa ku dhacdo tabcan shabakada ay nagala soo xiriiri karaan laakiin mar walba waxaa muhiim ah in aadan ogolaan qof aadan aqoon ama qof sawiro badan aan ugu jirin haddii aad aragtid qof hal sawir keliya ugu jira facebooka oo aad sii eegtid qofkaasi boqolkiiba sagaashan wuxuu u badan yahay qof doonaya in sawiradaada uu qaato marka lama aqbalo qofka sawiro kala gooni ah inuu lahaado meelo kala duwan asxaab kala duwan iyo inta badan waxaa la aqbalaa qofka saaxiib adiga kula ah isagana saaxiib loo yahay marka qofkaas waa la qaban karaa laakiin qaabka loogu hortegay way fudud tahay waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa cabdinaasir soola oo ka hadlayay waxyaabaha ama hanaanka ugu wanaagsan ee sawirada la geliyo boogga isku xirka bulshada looga hortegi karo islamarkaana aad u xifdin kartid isagoo u warramayay ismaaciil xuseen farjar